kun oo qoys ay baydhabo joogaan oo ay soo barakaceen waxyaalahaasna waxaa waaye dadku waxay ka soo barakaceen waxaa waaye amni daro iyo gaajo meesha ka dilaacday marka annaga dowladda dhexe waxaan ka codsanaynaa waddankaas waxaa ka maqan laba mashruuca ka maqan waa mashruucii maxaa laleeyahay biyaha waddankii abaar uu noqdo ma laha kayd oo daaq ah ama cows ama la keydiyo ma leh dowladdii xisaabtami laheed oo arrintaas samayn laheedna waa dowladda uu madaxweynaha ka yahay shariif xasan waaye oo safaradiisa badan toddoba boqol iyo labaatan jeeruu safray oo wuxuu aadaya iyo wuxuu dibad u aadaya aan la ogeyn waxaan rabnaa ninkaas inuu iscasilo sida ugu dhaqsiyaha badan in maxaa laleeyahay fursaduu haystaa waddankaasna maxaa la dhahayay maamul sax ee loo raadiyo shabeellada hoose wuxuu noqday gobol la hilmaamay waxaa ka sii daran habka loo qeybiyey wixii markaan fiirinay totale wuxuu yahay gobolkaas in la iska iloobay oo koonfur galbeedba inuu ka tirsan yahay xataa in la hilmaansan yahay dhibaatadaas jirto oo aan laga hadlaynin oo maanta aanan booqan karin oo ciidamadii loo tababaray shabeellaha hoose in loo soo celiyay ahayd laba boqol oo boliis ah loo tababaray shabeellaha hoose muddo laba sano ayaan baryaynay maanta waxaa taagan in dadkeedii soo qaxaan ooy ceelasha iyo meeshaan afgooya bannaankiisa iyo deexda ay daadsanaadaan in aan la habeynin la toosinin oo deegaamadaas iyo dadkii u dhashay gobolka aan tixgelin ku haysanin taas waxaan qaadan karnaa ma aha